wacanoo wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken warbixin uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay inay dowladda maraykanka cunaqabatayn cusub ku soo rogtay iiraan sababo la xidhiira nukliyeerka iiraan blinken ayaa shir jaraayada uu qabtay waxa uu ku sheegay in iiraan bishii u dambaysay ay sheegtay inay qaadayso tallaabooyin ay ku ballaaninayso barnaamijkeeda nukliyeerka arrinkan ayuu yidhi uma muuqdo isku hallayn ay tehraan kor u qaadista ku samaynayso nidaamka la ogol yahay ee ka faa'iidaysiga barnaamijka nukliyeerka bilinkan waxa uu intaasi raaciyey in aanay wa haddii ay yihiin maraykanka ee abid u ogolaan doonin iiraan inay samaysato hub nukliyeer ah aanay qaadi doonaan tallaabooyin kasta iyo awooddooda inaanay taasi dhicin maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain ayaan weydiiyey tallaabooyinka ay teheraan qaaday ee ku saabsan barnaamijka nucliyerka ee ay washington ka qaylisay cabdixaafid laba arrin baa ugu waaweyn arrimahan kaga qaylisiinayo maraykanka ee ku aadan barnaamijka nucliyerka ee iran midda koowaad waxaa weeye iran oo shaacisay in ay sii dardargelin doonto korna usii qaadi doonto in ay horumariso barnaamijka ay dooneyso inay ku kasbato ama ku sameysato nucliyerka iyada oo ku dhawaaqday in ay aagag cusub dhisi doonto oo lagaga shaqeyn doono arrimaha ku saabsan horumarinta barnaamijkeeda arrinkaas wuxuu aada iyo aada cabsi ugu abuuray maraykanka maraykanka oo diidan oo qorshihiisuna uu yahay in uu marnaba ogolaanin iraan in ay yeelato hubka nucliyerka tan labaad waxaa weeye iyada oo laanta u qaabilsan tabarta atoomiga ee caalamiga ah ee ku eedeysay iraan in aynan wax wada shaqeyn ah la yeelanayn oo macluumaadkii ama xogihii la rabay in ay soo tabiso iraan ee laanta ay usoo tabiso runtii aynan dhicin oo iraan aynan xaggaasi waxba soo bandhigin labada xaaladood baa ugu waaweyn arinta hadda keentay in ay iraan in maraykanka uu markaa cunaqabatayn hor leh dusha ka saaro iiraan mas-uuliyiinta iiraan qaramada midoobay u fadhiya magaalada new york oo arrinkan wax laga weydiiyey way ka gaabsadeen inay wax ka yidhaahdaan washington waxa ay cunaqabatayntan ku beegsatay saddex shirkadood oo iiraan leedahay oo ku yaala dalka isutaga imaaraadka carabta oo ka shaqeeya saliidda iiraan iyo koob iyo toban markab oo saliiddaasi qaada horaantii bishan toddobada waddan ee la sheegay inay hodanka yihiin ayaa uga digay iiraan inay hore mariso barnaamijkeeda tayeynta nukliyeerka waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay dhaqan geliyaan tallaabooyin cusub haddii tehraan ay gantaalada balistiga ku wareejiso ruushka haddaba qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha iiraan ayaa sheegay in washington iyo cunaqabateyntan iiraan ula beegsatay xilligan la joogo ay la xidhiiro dagaalka ruushka iyo ukrain iyo tehraan oo lagu tuhumayo inay moscow u gudbisay sanado milatari oo kala duwan waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid arrinkaasi waa wax dhici karo hase yeeshee ma caddo laakiin waxaa cad waxaa weeye in wasiirka arrimaha dibadda maraykanka antony blinken uu qirayo oo uu leeyahay cunaqabateynta waxaan oola beegsanay iiraan waxaa weeye kow iyada oo barnaamijkeedii nucliyerka ahaa sare u qaaday oo aada iyo aada u dardargelinayso iyo talabaad oo ah in ay wax mataqaanaa xiriir wanaagsan iyo iskaashi ay la yeelan weysay laanta u qaabilsan caalamka tabarta nucliyerka ayagu saas ayay maraykanka sheegteen hase yeeshee arrimahan kale ee ah in cunaqabateynta loo saaro iiraan in ay tahay iiraan oo hub noocyada kala gedisan u gudbisay sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo kale uu la ogyahay iyo sawaariikhda ballistiga aba iyaduna waa wax dhici karo sababtaa hubkaasi ayuu ruushka ku adeegsanaya dagaalka ukraine marka waa wax dhici karo laakiin taa maraykanka iyagu afka kumayna dhufan laakiin waxaa jirtaa in si kale loo ogaaday oo digniin kasoo baxday dowladaha g seven ama toddobada dowladoodee sancada ugu horumarsan dunida waxay digniin u direen iiraan ay leeyihiin ka waantow in aada hubka balistiga ah gaarsiiso ruushka haddii kaloo ahayn tallaabo ayaan kaa qaadi doonaa marka arrinkaa waa saas ayay u suurageli kartaa iiraan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay hadalka dalalka hodanka ah iyadoo ugu baaqday wadamada ku bahoobay ururka g inay joojiyaan siyaasadaha wax burburinaya ee hore sidaasina waxaa yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iran naasir kanani horaantii bishii juun shan iyo soddonka wadan ee guddiga sare ee qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka ayaa meel mariyey qaraar ay iiraan ugu baaqayaan inay xoojiso wada shaqaynta ay la leedahay ilaalada oo ay ka noqoto xayiraadii ay dhowaan saartay kormeerayaasha iiraan waxay kobcinaysaa ayay yidhaahdeen walxaha uraniumka ilaa boqolkiiba lixdan oo nadiif ah kuna dhow boqolkiiba sagaashan heerka lagu samaysan karo hubka nukliyeerka ah intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni amuuraha islaamka anigoo cabdixaafi dhacwiil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan